halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waxaa kusoo badanaya gobolka waqooyi bari ee kenya loolanka ay haweenka ugu jiraan in ay xubno fiican ku yeeshaan baarlamaanka ama tiro wanaagsan wariyaha gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya doorka siyaasadda haweenka dalkani kenya ayaa dastuurka dalkani kenya waxa uu u banaynaya in boqolkiiba soddon ay ka qayb qaadan karaan aqalada baarlamaanada kala duwan ee dalkani kenya ay leeyihiin ku dhowaad afartan iyo toddoba gabdhood ayaa waxaa laga soo doortay guud ahaan afartan iyo toddobada dowlad deegaan ee dalkani kenya ay ka kooban yihiin iyadoo xisbiyada kala duwan ee dalkani kenyana ay soo magacaabeen qaar badan oo ka tirsan xubnahaasi oo loogu talagalay in lagu buuxiyo kootada ah in boqolkiiba soddon haweenku ay ka qayb qaataan siyaasadda dalkani kenya abukaate maxamed cabey waa guddoomiyaha baarlamaanka ee dowla deegaanka gaarisa v o eda ayaa wuxuu uga waramaya hanaanka dastuurka dalkani kenya haweenku ugu baneeyey inay galaan aqalada kala duwan ee baarlamaaniga dalkani kenya markaan fiiriso articleka loo yaqaano article ninety seven one b national assemblyga markaan ku bilaabo wuxuu soo bandhigay in maarata afartan iyo toddoba dumar ah lasoo dooranayo oo county kasta middaa waa qeyb gaar ayaga ay leeyihiin markaan fiiriso articleka sagaashan iyo sideedaad ama qodobka sagaashan iyo sideedaad one lix iyo toban dumar ayaa meel loo qoondiyey oo maaragtay special interest group ah oo maarata ayay iska leeyihiin khaasatan oo nina aan kula tartamaynin oo political parties ay soo xulayaan midda kale county assemblyga marka xidhnaa qodobka loo yaqaano boqol toddobaatan iyo toddoba haddana one b same gender oo two third majority maanaha saddexda meel laba meel inay hal gender ahaato lama rabo ama dumar isku raaco ama rag isku raaco middaa awgeed garissa county assembly oo kale waxaa laga soo doortay soddon oo maaragtay rag ah marka sifa macnaha dastuurka qonuniga loo buuxiyo nidaamkii loo rabay inta ka dhiman afartan iyo sideedii inta ka dhineed waxaa lagu soo buuxiyey dumar oo lix iyo toban gabdho ayaa hadda baarlamaanka hoose ee gobolka ku jiraan mistacbeya waxa uu aaminsan yahay in haweenka soomaaliyeed ee gobolkani ka soo jeedeeyihiin haween firfircoon qayb libaaxna ka qaata siyaasada dalka sidaad safiya cabditoore gabadha loo aqaano inuu militerka soo ahan jiray waa qof liida ah waa qof madaxe waa qof soo tartamay oo aan ognahay inay maaragtay ragga la tartamtay oo maaragtay qeybka ay qaadan karto ama aqoonta ay leedahay ama waxay safiya ay kari karto waan ognahay ukraine baan aragnay oo wadankaan kasoo dooranay oo ayada naftiga hadda women representative baarlamaanka noogu jirta anaga kartideeda iyo maaragtay waxeeda waan ognahay gabdhahan kale ee looltamaha ayaga naftigooda ma dhaawta gabdha organizations kasoo shaqeeyeen ama haddaba u shaqeynayaan oo isib soo bixiyeen marka way ila tahay macnaha gabdhaha
safiya cabdi nuur waa gabadhii soomaaliga aheed ee ugu horreysay aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya fadhiisato waxayna inta badan usoo dagaalantay xaquuqda haweenka iminkana loolan adag ay waxay kula jirtaa mudanaha deegaanka ijaara laga soo doorto ishaar axmed cabbaas xasaasiyaad fara badan ayaana waxay ka qabtaa ragga aabbahay wuxuu yidhaahday gabdhaha baari ha noo noqdaan gabdhaha baari weligood way ahaayeene walaalahaen baari ha noo noqdaan samadol mid baa noqonaynaaye ragga baari ha noo noqdo walaalahayn waaye garabkayn waaye markaan wax rabno waan isu imaanaynaa gabdhahan baa qoraxda dadku u istaagaan baari ayakanaa loo noqdo yaa la qaraacin gabdhaha gabdhaha xaqoodana ha la siiyo maanta halkan soddon qof baa ka hadashay gabarna lama siinin waryaaraheen gabdhaha ishooda aynu ku dhicina iska ilaaliya xasaasiyaadkaasi ayaa waxa uu noqonaya dareen guud oo haweenku ay qabaan iyadoo haweenkuna inta badan iminka ay isku dul fuulfuulayaan kuraasta loogu talagalay haweenka oo keliya kana haray inay la tartamaan ragga taasina waa inta badan waxay haweenku ilaa iyo iminka ay ka aaminsan yihiin kuloolanka doorashadu inay tahay mid hadhow ragga meel cidlo uga tegi doono ciblo sahal ceebla yurub waxay ku loolamaysaa kursiga guud ee dumarka ee countigani gaarisa v o ed ayaa waxay uga warantay doorka haweenka iyo siyaasadda laakiin alxamdulilaah waayahan waxaad u malaysaa inaan soo wada kacnay inaan annagii aan madaxtooye rabno inaan xaqaanagii aan u doodi rabno iyadoo sidaa ah haddana constitutionka kenya waxay na siisay xaqeenni ayayna siiso waxay noo soo saartay kursi khaasatan haweenka ay leeyihiin kursiga kursi emti ah ma aha kursiga waa kursi haweenka loogu talagalay haweenka marka waxaan ka codsanayaa haweenka mujtamaca gaarisa ee degan si lixda constituency degan waxaan ka codsanayaa inay xaqooda u dagaalaan oo xaqooda soo ritaan ayaga oyna qofka sugin inuu u doodaa xaqiina ayaa ku maqan central government national governmentka ku maqan cibla ayaa waxay aaminsantahay ka qaybgalka doorashada haweenka inay tahay mid wax badan ka qaban karto baahida haweenka iyo caruurta haweenka waxbartay kenyaanka ayaa qayb libaax ka qaato korusoo qaadida nolosha shacabka dalkani kenya ku nool inta badanna waa waxay hiigsanayaan haweenka gobolkan oo markii labaad uloolamaya kuraas ayagu si gaaray u leeyihiin iyo weliba kuraas kaloo ragga ay iminka la haystaan maxamed faarax shire v o a garisa